نورنا فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan carruurtu waa carfoon waa cadar iyo udgoon alle nagu ciseeyey barnaamijka isbuucan waxaan idinkaga soo diyaarinay madarasada al aqsa ee ku taalla degmada jilib qodobada aad ku dhegaysan doontaan inta uu socdana waxaa ka mid ah kelimmad uu jeedinayo macallinka madarasada iyo sidoo kale bandhiga aad u qurux badan oo ay samaynayaan ardayda madarasada al aqsa waxaad sidoo kale maqli doontaan anaashiid iyo qodobo kale oo xiiso badan waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada rasuulka salaallahu calayhi wasallam waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لم نجد أولا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo dhammaystiran toddobaadkan waxaynu booqannay madarasada al aqsa ee ku taalla degmada jilib madarasadan ayaa waxaa wax ka barta arday iskugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo qaarkood ay qur-aanka kariimka dhammeeyeen qaar kalena ay hadda ku dhow yihiin in ay dhammeeyaan barashada qur-aanka kariimka madarasada ayaa waxaa sidoo kale lagu bartaa mutuunta sharciga ah ugu horreynse waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah ardayda wax ka barta madarasada oo inoogu furfuraya barnaamijkeena aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka qowlka alleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد إنه قرآننا وأحاديث النبي
waa hagaag barnaamijka tarbiyada caruurta ayaad weli dhegaysanaysaan wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa idinku soo maqan bandhig ay sameynayaan ardayda madrasada al aqsa iyo qodobo kale oo barnaamijka inta uu socdo aan idinkugu soo gudbin doono balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kastoo aad joogtaan carruur ee kusoo dhowaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam degay magaalada madiinatulmunawara allah subxaanahu wa tacaala inuu ku xoojiyey nebigii muslimiinta guushiisa dacaa isku soo dumay qulubta kadib in badan ee col iyo cadaabo isku ahaayeen waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam difaacay ansaarta ayagoo ka difaacay madow iyo cadaan intaba islamarkaaba waxaa isku soo behaystay yuhuuddii iyo carabtii mushrikiinta ahaa iyagoo hal meel ugu soo wadaje la dagaalanka muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulkiisa iyo muslimiinta faray inay gacmaha gaalada ka laabtaan inta ay ka xoogaysanayaan xilligaas ayaana muslimiinta dagaalka loo idmay balse laguma waajib yeelin allah subxaanahu wa tacaalana wuxuu yidhi udin liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa ana allaha calaa nasrihim laqadiir tani waa aayaddii ugu horreysay ee dagaalka kusoo degtay kadib markii muslimiinta la faray inay la dagaalamaan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ka yidhi arrinkaas waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin ugu dambeyntii waxaa muslimiinta la amray in ay la dagaalamaan gaalada wuxuuna allah subxaanahu wa tacaala yidhi waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin wax ka mid ah waxyaabihii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam la gooni ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid asxaabtiisa beeca kula galo in aysan ka soo caran goobta dagaalka wuxuuna marmarka qaarna la geli jiray asxaabtiisa beecatulmowt sidoo kalena wuxuu beeco kula geli jiray islaamnimada iyo tawxiidka in lagu sugnaado daacada iyo jihaadkana la joogteeyo hijriyada loo soo hijrooday madiinatulmunawara intaan makatulmukarama muslimiinta furan ka hor waxaa dhacday in rasuulka sala allahu calayhi wasalam beeco kula gala koox ka mid a asxaabtiisa in ay cidna wax weydiisan markaas baa waxaa dhici jirtay in mid ka mid ah raggaas ka dhaco jeedalkiisa kadibna uu kasoo dega fariskiisa oo uu dhulka kasoo qabsan jiray asagoo qofna ku dhihi jirin ii soo qabo jeedalkaas wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ahaa had iyo jeer mid ka war haya xogta cadowgiisa wuxuuna diri jiray rag ka warkeena sirta iyo waxyaabaha ay cadowga damacsan yihiin sidoo kale nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa waxay ahaayeen kuwo aad ugu barya allah subxaanahu wa tacaala markii ay kula kulmaan goobtii dagaalka cadowgoodii gaalada ahaa dhaqanka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa had iyo jeer mid la tashada saxaabadiisa dhanka kale wuxuu socon jiray ciidanka gadaashiisa markii safar ama duulaan la yahay si uu u fangeliyo u qaado ciidankii gaadiid la-aan ah oo uu ka dabageeyay ciidanka iyo kii gaadiidkiisa dabadareeya wuxuuna nebiga sala allahu calayhi wasalam had iyo jeer dhaqan u ahaa in uu qariyo duulaankiisa iyo halka uu ku wajahan yahay si aanan sirta u fakan isagoo marmarka qaar tilmaami jiray jihada aanan loo socon si gaar ah nebiga sala allahu calayhi wasalam isaga ayaa isku dabarajideeyay ciidanka wuxuuna u magacaabi jiray una xilsaari jiray aag kasta qof u qalma oo kasoo bixi kara sidoo kale wuxuu nafsadiisa u diyaargalowi jiray dagaalka xataa waxaa la sheegaa in marmarka qaar inuu xirto laba dirac bereed sidii uu sameeyey dagaalkii beder oo kale markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam col ama ciidan ka adkaado wuxuu goobta joogi jiray kuna nagaani jiray muddo saddex maalin kadib wuu iskaga soo tegi jiray haddii uu doonayay inuu meel weeraro nebiga sala allahu calayhi wasalam wuu u kaadin jiray isagoo dhegaysan jiray aadaanka haddii uu aadaan ka maqlo goobtaas wuu ka joogi jiray oo ma weerari jirin haddii uu aadaan ka maqli waayo wuu ku qaadi jiray weerar wuxuu jeclaa inuu weerar ka qaado maalinta khamiista haddii uu dagaalka kululaado asxaabta ridwaanullaahi calayhim waxay isku aadin jireen nebiga sala allahu calayhi wasalam isaga ayaana cadowga ugu dhowaa wuxuu aad aad u jeclaa nabiga sala allahu calayhi wasalam xarakada iyo faajeertanka inta dagaalka lagu jiro wuxuuna aad u reebi jiray in la dilo islaamaha iyo caruurta sidoo kalena wuxuu reebi jiray in qur-aanka la geeyo dhulalka uu cadowgu degan yahay si aanan loo ihaanaysanin kitaabka qur-aanka kariimka ah raayadii ama calankii ugu horeysay uu nabiga sala allahu calayhi wasalam guntay markii aan qaadana riwaayadda muusa bin cuqba calankii ugu horeysay ee uu nabiga sala allahu calayhi wasalam guntay waxaa loo guntay xamse bin cabdilmutalib bishii ramadaan sanadkii koowaad ee hijriyada isagoo wata soddon saxaabi oo muhaajiriin oo keli ah si ay uga hortagaan safar qureysheed oo ka yimid dhulkaas iyo shaam waxaa safarkaas la socday abujahal oo wata saddex boqol oo nin ilaa ay ku kulmeen meesha loo yaqaano seefalbacar oo dhankaas iyo alciis ku taalo waxaana isku saftay iskuna soo horjeestay gaaladii mushrikiinta ahaa iyo muslimiinta iyo muhaajiriinta ahaa ilaa uu kala dhex galay nin la oran jiray maajid binu camar aljuhaani kaasoo balan kula jiray labada dhinacba sariyadii cubaada binu xaaris bishii shawaal ee isla sanadkaas wuxuu nabiga sala allahu calayhi wasalam diray sariye uu hogaaminayo cubaada binu xaaris bin cabdilmutalib kana kooban lixdan muhaajiriin soocan ah ilaa ay kula kulmeen meesha loo yaqaano badnuraabig waxayna halkaas kula kulmeen abusufyaan ciidan uu wato halkaas waxaa ku dhex maray isku turtuur balse dagaal weyn oo seefaha iyo waramaha la iskula tago ma ku dhex marin wuxuu noqday sacad bin wabiqaas oo ka tirsanaa sariyadaas qofkii ugu horreeyey ee leeb ama gamuun allaha dartii u tuura sariyadii sacad bin waqaas bishii dulqacad ee sanadkii koowaad ee hijriyada ayaa sariye uu hogaaminaya sacad bin abi waqaas loo diray meesha loo yaqaano alqaraar ee ku taalo dhulka xijaaz si ay uga hortagaan safar qureysheed waxaana lagula ballamay saxaabada in aysan meeshaas dhaafin tirada saxaabadaas waxay ka koobnaayeen labaatan saxaabi mana aysan wadan wax gaadiid ah habeenkii unbay socon jireen halka maalinkii ay socon jireen si aanan loo arkin markii goobta lagu balamay gaareen waxay ogaadeen in safarka qureysheed oo uu shalay meesha ka gudbay waxaana la gaaray sanadkii saddexaad ee hijriyada wuxuu nabiga sala allahu calayhi wasalam qaaday dagaalkii al abwaa waana duulaankii ugu horeysay ee uu nabiga sala allahu calayhi wasalam qaada wuxuuna u duulay si uu uga hortago safar qureysheed oo halkaas marayey nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa wax dhibaato ah lama kulmin sidoo kale wuxuu balan iyo cahdi la soo galay reer bani damra in aysan kusoo duulin cidna aysan kusoo hogaaminin dagaalka muslimiinta oo uu isagana ku duulin intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم تاني انت نكون كل من حلقة سوسعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم waa hagaaga caruuray weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada caruurta waxaadna kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa inagu soo maqan bandhig ay sameynayaan ardayda madarasada al aqsa balse markan waxaan ka hormarinaynaa oo aad ku soo dhowaataan kelimad uu jeedinayo macalinka madarasada al aqsa oo iskugu jirta warbixin ka hadlaysa taariikhda madarasada iyo manhajka lagu barto iyo dardaaran ku wajahan ardayda iyo waalidiinta
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيان أم هذنينا مهد أن لسوكو بكرين الله سونسيي نمعوين فربضا أي كم التهي نعمة الإيمان والإسلام نعمة الأمن نعمة التحاكم إلى شرع الله نعمة أن يجعلنا حفاظا لكتاب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما أنتو أيتهاي مال سبتي تاريخ أيتهاي toban bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo saddex waxaa madrasatu laqsaa litaxfiidi alqur'aani alkariim waalculuumi alsharciya nagu soo booqday idaacatu alfurqaan alislaamiya waxaan leenahay idaacatu lfurqaan ku soo dhowaada madrasatu alaqsaa litaxfiidi alqur'aani alkariim waalculuumi alsharciya runtii madarasadan al aqsa waxay ku taalaa degmada jilib gaar ahaan xaafadda howlwadaag madarasada waxaa la aas-aasay kun afar boqol soddon iyo sagaal hijri bishii saddexaad waa bish hadda aan ku jirno rabiicu lawal shan iyo tobankeedii ayaa la as-aasay Een, alxamdu lilaahi waa mani madarasada waxaa loo as-aasay in lagu xifdiyo qur-aanka kariimka iyo axaadiidta nabiga sala allahu calayhi wasalam caqiidada iyo siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam Ee, runtii madarasada saad u jeedaanba waxay ku kooban tahay laba fasal fasalna waxaa dhigta wiilasha fasalna gabdhaha ardayda guud ahaan tiradooda waa toddobaatan iyo shan arday wiilasha tiradooda waa afartan gabdhihiina soddon iyo shan Een, madarasadu waxay furan tahay ku dhowaad saddex sano saddex sano ayaa noo dhammaatay Een, alxamdulilaah arday fara badan ayaa ku liibaanay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir hanaga siiyo ardayda kuwa qur-aanka dhammeeyey oo takharujay waxaan leenahay dadaala oo cilmigii sii siyaadsada kuwa hadda joogana waxaan leenahay idinkana dadaala insha allahu tacaala qur-aankii ilaahay ku dadaala xifdintiisa iyo ku dhaqankiisa insha allahu tacaala Een, runtii madarasada waxaa hadda takharujay oo qalanjibiyey ilaa iyo lix iyo toban arday shan iyo toban wiil waaye wiilal waaye hallaa gabar ah marka insha allahu tacaala mar dhow ayaan rajaynaynaa ilaa iyo shan iyo toban gabdhood inay noo dhammayn doonto insha allah way dhodhow yihiin marka een, madarasada waa saas haddaa een, intaas haddaan oga baxo warbixinteedii waxaan leeyahay marka een, ardayda awalan een, ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcadaa idiin siiyey ku mahadiya waad yar tihiin jiil hadda soo koray ayaad tihiin waxaa la rabaa in waqtigiina aad ka faa'iidaysataan waqtiga inaad ka faa'iidaysataan oo qur-aanka aad xifdisaan xifdintiisa aad ku dadaashaan culumtaas kalena insha allahu tacaala aad ku dadaashaan Een, ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo Een, kalaamkaas aan xifdinayno waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwu ku dhaqmay oo ku camal falay aakhare insha allahu tacaala kuwu ku liibaanay ilaaha naga dhigo Een, waalidiintana waxaan leeyahay een, insha allahu tacaala dadaala ardaydiina ku dadaala waxaa la rabaa madarasada way imaadaan ardayda sax waalidiinta waxaa laga rabaa inay kontarool ay sameeyaan arday inay ku kontaroolaan cashirkoodii la kontaroolo qur-aanka meeshay maraan la kontaroolo insha allahu tacaala Een, lama rabo een, maxay ahayd ardayga dugsiga in iska aad la iska dhaho Een, marka insha allahu tacaala een, waxaan leeyahay guud ahaan ummadda islaamka insha allahu tacaala aan ku dadaalno ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa barashadiisa iyo xifdintiisa iyo ku dhaqankiisa waad u jeedaan maanta gaalo waxay rabtaa qur-aankaas ilaahay subxaana wa tacaala aan baranayno inay nagu hor istaagaan xifdintiisa iyo ku dhaqankiisaba marka insha allahu tacaala aan u diyaar garowno qur-aankii ilaahay saan ugu yacni ku dhaqankiisa gaalada saan isku celin lahayn insha allahu tacaala Een, kelimadeyda intaasaan kusoo gebagabeynaa waxaan saxayna fa min allah waxaan qaldayna nafteyda iyo shaydaan wa astaqfiru allaha innahu kaana ghafaara زادنا طول المدى والعلا في الحيقة نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر وبيان
waa hagaaga carruuray weli waxaad la socotaan barnaamijka tarbiyada carruurta waxaadna ka dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan hase yeeshee iminka waxaad ku soo dhowaataan oo aan toos u gudagelaynaa bandhig ay sameeyeen ardayda madarasada al aqsa waxaana ugu horrayn ku bilaabaynaa oo ay ardaydu goobta ka soo jeediyeen qaar ka mid ah mutuunta lagu barto madarasada waxaana ka mid ah tuxfatul atfaalka sullamul wusuul iyo al urjuuzatu almi'iya الحمد لله قديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسانا وقبله عين أبيه عانا وبعد عامين غدا فضيما جاءت به مرضيع سليما حليمة لأمه وعادت به مرضيع سليما وبعد ست مع عشر جاء وفاة أمه على الأبواء وجدوا للأب عبد مطلب بعد ثمان مات من غير كذب أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أي من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه رب الجليل الأكبر الخالق البريء والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية وما عدا مطالع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفقية فإنه العلي في ذنوبه وهو القريب جل في علوه
يقول رجل رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النحن للمريد في النون والتنوير والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيدين الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع الأحكام فقلت بيني فالأول الإظهار قبل الأعرف للعقل ست رود بل تعرفين همز فاء ثم عين حاء ممالتان ثم عين واء والثاني إدغام بغير ثنى في اللام والرسول مكررن والثالث الإخلاف عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عجل رمزها في كل هذا البيت قد ضممتها إذا كان كم جاد شخص قد سما طيبا زدت قطع ظالما نورنا دستورنا ونظام الوجبين ونظام النجوم وسواه لم نجد أولهم من مذهب
waahgaaga markana waxaad ku soo dhowaataan kelimad ku baxaysa luuqadda carabiga oo uu soo jeedinayo mid ka mid ah ardayda wax ka barta madarasada alaqsa kana hadlaysa fadliga cilmiga الحمد لله رب العالمين عز جاهه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه من توكل عليه كفاه ومن لجا اليه اواه ومن ساله اعطاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من رب العالمين اما بعد احيي الحاضرين بتحيه احلى من العسل واعطر من المسك الا وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد التحية أريد أن ألقي إليكم كلمة تحت العنوان فض طلب العلم الشرعي فإن من أفضل العبادات وأجل الطاعات التي حث عليها الشرع طلب العلم الشرعي والمقصود بالعلم الشرعي علم الكتاب والسنة قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال سيد قطب في ظلال القرآن فالعلم الحق هو المعرفة والإدراك الحق هو تفتح البصيرة والاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرى ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس وهذا هو العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة هذا هو القنوت لله وعساسية القلب واستشعار الحضر من الآخرة والتطلع إلى رحمة الله وفضله قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال الشاعري العلم كنز وزخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربة وبالختام نقدم بالشكر والعرفان لجميع المشاركين في هذه المدرسة السعيدة مدرسة الأقصى لتحفيظ القرآن الكريم من آباء وأمراء وأساتذة وجميع المشاركين في هذه المدرسة ونقول لكم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
caruuray weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada caruurta qeybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa hase ahaatee markan waxaad ku soo dhowaataan su-aalo ku saabsan caqiidada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرف الولاء والبراء الولاء هو النصرة والمحبة وهو ضد العداوة البراء هو البعد والخلاص والعداوة ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما هو الشرك؟
الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك ما هو الكفر؟
الكفر هو إنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو إنكار بعضه ما هي الردة؟
الردة هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام بما تحصل الردة؟
تحصل بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالشك أي بارتكاب نوا... ناقض من نواقض الإسلام من هو المرتد؟
المرتد هو من بدل دينه ورجع إلى الكفر بعد الإسلام هل يجوز أن يتزوج المرتد امرأة مسلمة؟
المرتد لا يجوز أن يزوج المسلمات بل يجب أن يفرق بينه وبين زوجه المسلمة ما حكم حكمه في الدنيا القتل فلا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ما حكم المرتد في الآخرة حكمه في الآخرة الخلود في النار لأنه كافر إنما آياته نهج خير الآدب نور فيه الحنان والأمان والأمان
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada caruurta ayaan isla maraynaa hase ahaatee markan waxaad ku soo dhowaataan anaashiid ay soo jeedinayaan ardayda wax ka barta dugsiga al aqsa Tultuza alfata hii ni jumu ya mahiri ilobeba kubwa kazi fi sabilillah kichatumwa mbe mwenyezi na yeye aihifadhi aipe nguvu na ari ili izidi mea dua twaiombea mola airidhia tuijumuia alfatahi nyumba za mola kwa ari zikawa za kuvutia zikaboreka vizuri zikawa za ku
بنو الإسلام إخواني وأرض الله أرضاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وعسان فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا عباد الله إخواني رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا أقام الله دولتنا على شرع وإيمان فتحنا الغر والشرق فتحنا العدل والصدق نشرنا ديننا الحق وذاك الفاتح رباني وذاك الفاتح رباني نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي
gebagabadii bandhig ay samaynayeen ardayda madarasada al aqsa ee ku taalla degmada jilib ayaan isla soo gaarnay waxaana lagu soo xiray bandhigga aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب
bandhigga kadib waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta bismillaah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan maadaama caruurteena meeshan ay soo gaareen oo mawduucan hadda ayagu maanta ay macnaha ay akhriyeen ama ay macnaha oy sheegeen wax oo la soo baray ay macalinkooda uu macalinkooda soo baray oo walaalka ay u sheegeen iclaamka ay u sheegeen sidaa daraaddeed aad ayaan u bogaadinayaa intaas in ka badanna waan rabnaa sanadkan sanadkiisa caruurteena inaysaan ay ka fiicnaadaan insha allahu raxmaan ilaahan ka baryayna in caruurteena ilaahay sare noo qaado ilaahay carabkooda uu furo ilaahay wax uu baro anigoo ah magaca waalidiinta cabdulqaadir aadan cismaan ah, wiil halkan ku jira abiis ayaan ahay marka waalidiinta ayaan ka mid ahay sidaas daraaddeed marka waxaan bogaadinayaa insha allahu tacaala caruurta sida hadda maanta ay nooga farxiyeen intaa micnaha laga dhageystay insha allahu sana dambe intaas in ka badan ayaan ka rabnaa wabilahi towfiiq
والغالبي قد مضت أيامه بالفدا والغالبي intaas ayaan carruuray toddobaadkan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo uu ka mid ahaa bandhig ay samaynayeen ardayda madrasada al aqsa ee ku taalla degmada jilib intaan ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق